galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida maanta looga ciiday dalka jabuuti run ahaantii aad baan uga cabsanaynay inaan yani aan ku tukan weyno sababtan jirta jamaca inaan ku tukanno xanuunkan jira awgeed laakiin ilaahay uu noo fududeeyey waa arrin aad iyo aad u farxad badan run ahaantii shucuur la sifayn karinna weeyaan waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan habka saynis ahaan looga hortegi karo cudurka covid
daawo kastoo cusub oo lasoo saaraya waxay qaadanaysaa muddo laba iyo toban sano markay ugu yartahay haddaan kuu sheego waxaa marka ugu horreysa daawadii screening baa la gelinaya waxaa lagu tijaabinaya cells iyo xooliyaa lagu tijaabinaya kadib markii daawadii la arko oo markiro qolooyinka daawooyinka ay arkaan inay faa'iida keeni karto ayaa waxaa loo gudbinaya wax la dhaho preclinical testing qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
booliska hong kong ayaa sunta dadka ka ilmaysiisayey tubooyinka biyaha tuura u adeegsaday kumanaan qof oo axadda maanta ah isugu soo baxay bartamaha magaalada si ay uga mudaaharaadaan sharci muran badan dhaliyey oo dhanka amniga ah oo ay dowladda shiinaha rabto inay ku soo rogto hong kong sharcigan dhinaca amniga ah ayaa lagu wadaa inuu mamnuuco khiyaanada qarbudaadda iyo fidnada waxaana uu imaanayaa kadib mudaaharaadyo rabshado watay oo dhiigna uu ku daatay oo hong kong ruxay sanadkii aanu ka soo gudubnay udhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha iyo boqolaal siyaasiyiin ah oo ku nool dunida daafaheeda ayaa ka digay in xeerkan xagga amniga ah uu la tegi doono xurriyadda dadka iyo jasiiradda hong kong banaanbaxa maanta ka socda hong kong ayaa xooggiisa ka dhacay aagga mashquulka badan ee cowsway bay iyo degmada wan jey dadka oo afka uu u daboolnaa ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah dowladda shiinaha waxaana ay iyaga oo safan ay ishortaageen gaadiidka ay wataan ciidanka booliiska wasiirka arrimaha dibadda shiinaha waan yi ayaa ku adkaystay in xeerka hadda qabyada ah ay soo diyaarisay xukuumadda beijing la ansixin doono iyadoo aan haba yaraatee dib loo dhigin maxkamadeyn la xiriirta kiis masuq maasuqa ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa furantay maanta oo axad a waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay oo israa'iil ah oo wajaho eedeymo dembiye ay ka mid yihiin khayaano jebinta kalsoonida iyo aqbalaadda laaluush ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in uu isbeddel xagga sharciga ah u sameeyey xarun warbaahineed taas oo beddelkeedana ay warbaahintaasi tabin doonto warar aanan xanaf lahayn oo ku saabsan xafiiska ra-iisul wasaaraha netanyahu oo ah madaxa xisbiga dhinaca midig ee likuud ayaa beeniyey dhammaan eedaha lagu soo oogay isaga oo ugu yeeray dacwadaha isaga ka dhanka ah wax ay soo dhoodhoobeen kooxaha dhinaca bidixda maxkamadda ayaa bilaabatay hal toddobaad uun kadib markii netanyahu loo dhaariyey xafiiska ra-iisul wasaarenimo markiisii shanaad taas oo ah wax aanan horay uga dhicin israa'iil netanyahu ayaan doonaynin inuu yimaado maxkamadda maanta oo axad ah laakiin maxkamadda degmada jerusalem ayaa toddobaadkii hore xukuntay in ay lagama maarmaan tahay in ra-iisul wasaaruhu uu soo xaadiro fadhiga maxkamadda inta badan dalalka islaamka ayaa maanta waxaa u bilowday dabaaldega maalinta koowaad ee ciidulfitriga kadib markii ay shalay kaamileen soddonka bisha barakaysan ee ramadaan dalalka carabta oo ay ugu horeeyeen sacuudiga masar imaaraadka carabta iyo qatar ayaa maanta laga ciiday inkastoo uu ciidani carqaladeeyey cudurka coronavirus masaajidaduna ay xirnaayeen waxaa iyana laga ciiday dalalka turkiga indoneesiya maleysiya iiraan iyo hindiya sidoo kale inta badan muslimiinta ku nool ameerika kanada iyo awstraaliya ayaa maanta u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfitriga sabtidii shalayna waxaa laga ciiday dalalka soomaaliya etoobiya tanzaniya kenya maali maritaaniya senegaal marocco iyo qaar ka mid ah muslimiinta ku nool dalal ku yaala yurub iyo waqooyiga ameerika ciidan ayaa aada uga duwanayd kuwii hore sababtoo ah inta badan muslimiinta ayaanan salaada ciidda ku tugan masaajidada sababo la xiriira cudurka covid nneteen oo hadda farba'an ku haya adduunyada ugu dambeyntiina kooxda taalibaan ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqday xabad joojin saddex maalin ah inta lagu guda jiro munaasabadaha ciidulfitriga oo maanta ka bilaabatay dalka afghanistaan tallaabadan ayaa layaab ku noqotay dadka reer afghanistaan kadib muddo bil ah oo ay kooxdani dagaal uu dhiig badan ku daatay kula galeen qeybo ka mid ah afghanistaan ciidamada dowladda dagaaladaasi ayaa yimid waxyar kadib markii ay taalibaan heshiis taariikhi ah la gashay dowladda mareykanka madaxweyne ashraf qani ayaa markiiba soo dhaweeyey dalabka kooxda mintidka ah isaga oo ku amray ciidamada qalabka sida inay u hogaansamaan xabad joojinta halka ergeyga mareykanka ee afghanistaan uu ammaanay heshiiskan kuna tilmaamay fursad muhiim ah afhayeen u hadlaya taalibaan oo la yidhaahdo zabiixullah mujaahid ayaa sheegay in heshiiskan xabad joojinta ah uu dhigayo inaysan taalibaan wax dagaal ah qaadin saddexda maalin ee ciidda wuxuu intaasi raaciyey in aysan dagaalyahanada taalibaan geli doonin dhulka dowladda halka ciidamada xukuumadda kaabuul loo ogolayn inay tagaan aagaga ay taalibaan maamulaan warkii caalamka dhegaystayaal uwaaniga intaa
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta u dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga iyadoo dadweynuhu ay ku ogeen salaadda ciidda goobaha bannaanka ah ee loogu talagalay in lagu tukado salaadaha ciidda dhinaca kalena dadweynaha waxaa ka muuqday taxadarka iyo foojignaanta laga qabo cudurka covid ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray jabuuti dadweynaha reer jabuuti ayaa saaka subaxnimadii u dareeray salaada ciidalfidrida iyagoo ku oogay salaada ciidda goobaha bannaankaee loogu talagalay in lagu tukado madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidii ay ahayd caadadu kula tukaday salaada ciidda dadweynaha goob ka mida goobaha bannaanka ee lagu tukado salaada ciidda gaar ahaan goobta loo yaqaan garoonka cawleed ee madaxweynuhu ku tukado labada ciidood inkastoo madaxweyne ismaaciil cumar geelle aanu jeedin wax hadala oo kula hadlaya dadweynaha xuska munaasibadda ciidalfidrida haddana madaxweynaha jabuuti ayaa barihiisa facebooka iyo twitterka soo dhigay dhambaal hambalya oo ciid wanaagsan uu rajaynayo dadweynaha reer jabuuti iyo guud ahaan ummadaha islaamka madaxweynaha jabuuti ayaa uga mahad celiyey dadweynaha reer jabuuti dadaalka wanaagsan ee ay muujiyeen xagga tixgelinta tallaabooyinka xukuumaddu ay kaga gaashaamatay xanuunka covid ee hadda aafada ba-an ku haya dunida isagoo madaxweynuhu ku booriyey dadweynaha reer jabuuti inay sii kordhiyaan foojignaanta oo lagu baraarugsanaado in xanuunku aanu weli tegin oo waxyeeladiisa ba-an ay weli taagan tahay salaadan ciidalfidrida sanadkan ayaa aada uga duwan salaadihii ciidahii hore iyadoo ay si xoog le u hadhaysay cabsida laga qabo xanuunka covid ciidamo tiro badan ayaa ku wareegsanaa goobaha lagu tukanayay iyadoo ciidamadu ay isha ku hayeen in dadku ay tixgeliyeen waxyaabaha lagaga taxadiro xanuunka sida qaadashada marada afka lagu duubo iyo masallo amba sijaayad qof waliba uu si gaara u sito iyadoo halhal mitir ay u dhaxaysay dadka ku tukanaya jamaca lagu oogaya salaada ciidalfidrida qaar ka mida dadweynihii aan kula kulmay goobahaasi ayaa sidan igu waramay cabdulaahi shaakir carab maasha allah wallaahi aad baan ugu faraxsanahay dareenkayguna aad buu u sarreeya run ahaantii aad baan uga cabsanaynay inaan yani aan ku tukan weyno sababtan jirta ha jamaca inaan ku tukanno xanuunkan jira awgeed laakiin ilaahay uu noo fududeeyey waa arrin aad iyo aad u farxad badan run ahaantii shucuur la sifayn karina weyaan ciidanu ciidihii hore la mid maaha waa run ciidihii hore lamid ma aha laakiin haddana way ka dugan tahay wax walba oo yani ka duganna wuxuu leeyahay taabac khaasa ama calaamad khaasa marka wallaahi waa ciid lama iloobaan ah run ahaantii ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu xanuunka naga dulqaado uuna ka dulqaado dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimka iyo dadweynaha adduunka oo dhan meel walba ay ku sugan yihiin waa salaadan hore loo arago salaadihii hore ka duwan run waa runtaasi waa salaad salaadihii hore lamid ahayn jamacyadii hore run ahaan waa run arrintaasi magacayga faadmo ismaaciil baa la yidhaha faadmo ismaaciil bal ka waran salaadan iyo ciidan kuwii hore la mid maaha kuwii hore la mid maaho dee safkii baa la isku xidhi jiray sidii diin ahaaneed maanta laakiin waa la kala durtay de haddana waa badbaadidii ummadda baa la yidhi dee wixii nafta lagu badbaadinaya ilahay baa nafta badbaadiyaya de alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilahayna waxaan ka barya inanu naga dulqaado bal ka waran dadkii deese soo booqanayey ee isku tegey isdhunkanayey ma jirto aniga qudhadeeda ubadkayga laba balsoona arkin nin kastaba guriga ku xidhan yahay ilaahay baanu ka barinay baryaha ciideed inuu naga dulqaado oo booqashadii iyo kalgacalkii wanaaggii la soo celiyo iyuu ilaahay ka barinay magaalada jabuuti si cad ayaa looga dareemayaa in xuskan ciidalfidridu ka duwan yahay kuwii hore waayo waxaa la mamnuucay dhammaan gaadiidkii dadweynaha iyadoo ay xidhan yihiin goobihii ay ku ciyaari jireen carruurtu waxaa kaloo jirta in jidadka magaaladu ay inta badan yihiin goobo cidlaa oo baabuur aad u kooban ay marayaan wadooyinka iyadoo ay meesha ka baxday caruurtii intay xidhaan labis qurxoon dariiqyada ku qulquli jiray waxayna dadka badankiisu ku ciidayaan guryaha dhexdooda rabadaan muuse ciid wanaagsan v o a jibuuti qaar ka mida muslimiinta ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa u dabaaldegay maanta munaasabadda ciidulfidriga dadkaasina waxaa ka mid ah boqolaal soomaali ah oo ku nool xaafadda isliya ee magaaladaasi wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere oo la kulmay qaar ka mid ah soomaalida magaalada nairobi ayaa warbixintan goordhoweyd ka soo diray halkaasi dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada nairobi iyo nawaaxigeeda oo dadka soomaalidu ay qayb weyn ka yihiin ayaa sanadkan si ka duwan sannadihii hore u ciiday ciidulfidriga kadib markii la soo rogay xayiraadda dulinka coronavirus oo ugu yaraan laba goor lagu soo rogay xayiraad gaara xaafadda dadka soomaalidu ay degaan ee deegaanka kamakunji dulinkaasi horey loo sheegay in uu dalka kenya ku sii baahayay laba daraadle xaafadda isli waxaana dadku ay isugu hambaliyeyn jireen islamarkaana ka soo qaybgeli jireen dayaafado waaweyn iyo goobo ay dadku ku kulmaan oo loogu khudbeeyo sanadkan ma dhicin arrimahaasi waxaana qoys walba intii markaasi meel ku wada nooli ay iyagu qudhoodu markaasi cibaadaysteen oo tukadeen shalay iyo maantaba mana jirin isku soo baxyo iyo weliba dayaafadihii dhallinyarada carruurta iyo dadka waaweynba ay ku damaashaadi jireen walow qalbiga iyo niyadda ay isaga hambalyeynayaan taasina ay tahay wax loo baahan yahay markii cudur yimaado in laga wada taxadaro digniinaha dadku ay helayaanee dowladda ka imanaya hay-adaha caafimaadka ayaa aad loogu dhaganuglaaday marka la eego xilliga ciidda waxaana sanadkan magaalada nairobi shalay iyo maantaba ay ahayd maalmo ciida oo aan dhaqdhaqaaqa iyo isku socodku si weyn u muuqanin dadka qaybo kala duwan oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaan weydiiyey bal magacooda inay ku bilaabaan islamarkaana ay ka hadlaan bal dareenka sanadkan iyo sanadkii hore iyo saamaynta covid uu ku yeeshay xilliga ciidaha bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa maxamuud cali xasan waxaan ka imaaday maraykanka khaasatan sufali sodokota halkan waxaan imaaday february waxaan rabay inaan joogo one month waxaa igu imaaday arrimahan khaasatan waana ku faraxsanay waana ku faraxsanay reerkayga ilmahayga ayaan la ciiday oo ciid aan la ciiday ugu dambaysa haddana waa la ciiday waa la faraxsanay inkastoo guryaha laisku xiray oon ku sii faraxsanay inaan meelaha badan la soo damaashaada marka alxamdulilah shukrulah shalayna waa ciiday maantana waa ciidaya magacaygu waa khaalid sheekh yuusuf oo ku dhaqan magaalada nairobi ee waddanka kenya xaqiiqatan aniga maanta ayaan ciidaya maana ciidan maalinimadii shalay shalay waa khatimayna oo bisha ramadaan ayaan dhammaystirin sidaa daraaddeed maanta ayaan ciidayaa waxaana la ciidayaa ehelkayga iyo familkayga oo ku dhaqan magaalada nairobi inkastoo aan dadku isugu imaanin dayaafadihii waaweynaa islamarkaana aanay jirin goobihii lagu wada cibaadaysan jiray ee tukashada salaada haddana gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan iyo weliba guud ahaanba dalka kenya ayaa shalay iyo maantaba la arkayay dad kala duwan oo goobo kala duwan ku tukanayay yaasiin asawar dheere v o a nairobi
coronavirus ee dunida halakeeyey ayaan weli loo haynin wax dawo ah iyo tallaal la toona ambasadar cali siciid fiqi waa guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee waxa uu dhinac kale ka mid yahay saynis yahanada soomaalida ee aqoonta u leh shaybaar ku diyaarinta tallaalada waxa uu v o eda u sheegay inuu aaminsan yahay in uu soomaaliya soo gaaray xilli ka horeeya wakhtiga rasmi ahaan loo shaaciyey haaruun macruuf ayuu ugu waramay khadka taleefonka ee magaalada baydhabo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cudurkan covid nineteen sida uu u muuqdo soomaaliya wuxuu soo galay wakti dheer wakti hore intaan xitaa chiniiska ku dhawaaqin aysan dhihin cudurkan maarkin oo wuu jiraayo adduunyada u sheegin intaan w h o oo maaragtay aan cadeynin in cudurkan uu yahay cudur halis ah oo pandemica adduunyada ku faafi doono waayo waxaad arkaysaa dadku ku dhahay cudurkan annaga wuxuu nagu dhacay bilowga dhammaadka december ama bilowga january marka cudurkan runtii faafidiisa waxaan si si fiican ayuu u faafay horta soomaaliya uga faafay waa la iskaadsiiyey inkastoo khasaaraha ilaa ay haddeertaan markii loo fiiriyay dowladaha horumaray khasaaraha ay aaduu aada u yaryahay dadka ku dhintay ay aada u yaryihiin waxaad ogaataa maaragtay cudurkan markuu wadamada sida soomaaliya oo kale uu maarkino ku dhaco adkaatay marka hore baaritaankiis waayo weli adduunyada kale ayaa la tacaalaysay siday qalabka wax lagu baaraayo ay usoo saari lahayd marka baaritaankii wakti badan ayuu noo yimid wati wakti maaragtay dambe ayuu noo yimid hadda muqdisho maaragtay iyo iyo muqdisho iyo garoowe iyo maaragtay hargeysa ayaa la ii sheegay in maaragtay testiga lagu sameeyo dadka lagu baaro laakiinse markaa fiirisid dadka ku dhacay inkastoo aysan mataqaanaa testigii laga qaadin laakiin calaamooyinkii isku arkay oo ah nin walba markaa la sheekaysid wuxuu ku dhahayaa urtii iyo dhadhankii aa iga tagay kuwaasna sidaa ka warqabtid adiga maaragtay maxay dhahaan hadda ay ku jiraan calaamooyinkii loo aqoonsaday inay covid nineteen calaamooyinkiis inay ka mid yihiin maxaa xaqiijinaya cudurkani inuu goor hore soo galay waddanka waxaynu ognahay rasmi ahaan soomaaliya waxay ku dhawaaqda un jiritaanka cudurkan lix iyo tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xaqiijinaya dadka ku dhacay dadka waxay ku leeyihin waxaa igu dhacay maaragtay qandho aada u kulul hindhis badan qunfac qalalan qandhadii waxay haysay dhowr beri qaar waxay ku leeyihin waa aburmaaye neefta ay igu xirmaysay marka calaamo iyo waxay ku leeyihiin sidaan kuu sheegay waxay ku leeyihiin maaragtay inta ka horba markuu igu dhacay urtii iyo dhadhankiina waa iga dhuntay hadda waxaan ognahay calaamooyinkaasoo dhan inay yihiin calaamooyinka covid nineteen sidaas darteed ayaan ku caddeynaynaa in cudurkan mar hore uu soo galay waddanka sida sida adiga aad ka warqabtid maaragtay maraykanka intaysan xitaa ku dhawaaqin badan oo califo dhowr qofood oo californian oo weligooda safrin xitaa safrin meel kala aadin ayaa dhinteen markay dhinteen baaritaan lagu sameeyey darteed la ogaaday inay covid nineteen ku dhinteen marka waxaa arkaysaa baalkan ama direct transmission qofkii waday ayaa qof u gudbiyey haddii ay gaarto marka qof aan safrin inuu cudurkan ma arkin oo sii faafinayo waxay noqonaysaa ja cudurkii meel meel foga inuu gaaray community transfer baa la yidhahdaa community transferka ayaa hadda meel kasta ku badan waxaa muuqata hadda qaabka dowladdu uga jawaabtay waxaa u weyn in dadka aadka u xanuunsan ee sidaad sheegtay calaamadaha lagu arko cisbitaalada yimaada dhakhaatiirtu ay soo gudbiyaan dadkaasuun laga baadho laakiin weli aysan jirin in dadkii la dhex galo bulshada loogu tago xaafadaha goobo fara badanoo lagu baadho la sameeyo sida aad sheegto hargeysa garoowe iyo waxa lagu baadhaa uun maxaanku yidhaha muqdisho maamul goboleedyo badan baan lagu baadhin maxay tahay sababtu horta sababta waxaa waaye qalabkiioo yar inta la keenay oo p c r-ka la keenay saddex saddex mashiin baa la keenay sida la ii sheegayo saddexda mashiina saddexdaas gobol ayaa loo qeybiyey taa ayaa ugu canta labaadna maaragtay haddii hal mashiin uun shaqaynayo tirada uu maaragtay maalintii oo uu baari karo aad bay u yartahay limited waay midda kale waxaad dhici kartaa in shaqaalaha loo tababaray iyaga naftooda ay aada u yaryihiin sidaas darteed capacityga uu maaragtay testiga lagu qaadi karo aanay iska badnaan karin maaragtay soddon konton ka badan ani taa waa qiyaastayda laakiin hadda ma aqaan inta runta ay ay ay maaragtay baaritaan ku samayn kara laakiinse waxaan ogahay in mashiin keliya uu yaallo oo p c r ah oo lagu baaro muqdisho iyo garoowe iyo iyo geesaba waaye inkastoo adigu aada siyaasi tahay xilliga siyaasadda aad kulugu leedahay haddana xirfad ahaan waxaa tahay nin saynisyahana marka la leeyahay cudurkan sida looga jawaabayo sayniska iyo aqoontu hayna hogaamiso maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa marka ugu horeysa waxaa waay scienska wuxuu ku baraya ama kuu sheegaya ama ka warqabaa sida cudurkan wuxuu yahay horta coronavirus wuxuu yahay suu u faafi karo sida mataqaana dhibaatada uu u geysan karo shacbiga ama dadka uu geysan karo sida loogu hortegi karo hadday jirto daawooyin maalkino daawooyinka maxaakee daawooyin ma jiraa oo la tijaabin karo oo xitaa hadday hal jirin dhowr daawo in laisku dari karo magaratay haddii ay taa hataa maaragtay results fiican keeni karto ama in talaa loo raadiyo sidaa ka warqabtid cudurkan ma laha maaragtay ma talaal talaal iyo daawo midna malaha ilaa hadeertaan waxaan kaloo kuu sheegayaa in coronavirus uu maaragtay oo kan kan kii ugu horeysan en coronavirus uu keeni jiri la yaqaano inuu keeno maaragtay maxaa la dhahaya cuduradan respiratory syndromeka kuwa hadda annaga aan ognahay waxaa ka mid ah dadka soomaalida fara badan ay ogtahay oo markay sacuudiga ay tagaan waxaa kusoo dhaco hargab oo mers la yidhaahdo middle eastern respiratory syndrome kaasoo maarkino asalkiis hore coronavirus ka imaaday coronaviruska waxaa waxaa laga qaadaa maarkino baashaan ay dhahaan maaragtay fiidmeerta marka fiidmeertaas oo maaragtay kadib ay geeli u gudbisay geeli biniaadanka usoo gudbiyay maaragtay marka horta sidaas ayaa taana waxaa lagu ogaan kara keliya baaritaan science ayaa lagu ogaan kara laguma ogaan karo sheeko kale maaragtay sidaas darteed ayaa loo leeyahay waa in approach science approach la isticmaala si cudurkaan la rabo in loogu talaaloogu hortago cudurkan sida aad sheegtay wuxuu ku dhacaa habdhiska neefsashada ilaa haatan maxaa horumara ee laga sameeyey sidii daawo ama ugu yaraan tallaal loogu heli lahaa horta daawooyin qolobo dad waxaa daawada hadda ugu horeysa oo hadda controversialka maaragtay meesha taalla waxay tahay daawada chlorokiinka chlorokiinka hadda waxaa baaritaanka maaragtay clinical trialka la sameeyey waxaa caddaatay in dadka covidka uu qabo inay chlorokiinka ay u tahay aanan u fiicneen sidaas darteed maaragtay no arrintaa maaragtay iyadana jawaabteeda waa la arkay waxaa jiro in maaragtay qolo saynsehan oo madakhaatiir hindiya ay isticmaashay h i v laba daawo h i v iyo colorkii isku dareen ay yidhaahdeen way shaqaysaa taa iyadana maaragtay hadda nooma caddo laakiin dadka qaarkood waxay leeyihin sidaas oo kale laakiinse waxaa jira hadda la ogaaday inay muhiim tahay sideedaba viruska maaragtay daawooyinkiisa waa soo saaridood aaday daawo kastoo cusub oo lasoo saaraya waxay qaadanaysaa muddo laba iyo toban sano markay ugu yartahay haddaan kuu sheego waxaa marka ugu horeysa daawadii screening baa la gelinaya waxaa lagu tijaabinaya cells iyo xooliyaa lagu tijaabinaya kadib markii daawadii la arko oo ay maarkino qolooyinka daawooyinka ay arkaan inay faa'iida keeni karto ayaa waxaa loo gudbinaya wax la dhaho preclinical testing ama non clinical testing xoolihii waxawaa lagu tijaabinaya gadaal damaadana waxaa loo gudbinaya maaragtay clinical trials oo face one face two face three isla markaana waxaa socdo parallel la socdo maaragtay tijaabadii xoolaha iyo seelska iyo lagu tijaabinaya sii socota sidaas darteed waxay qaadanaysaa markay ugu yartahay haddaysan dhimanin daawada iyadoo joogta waxaa dhici karta daawada iyadoo festu la maraayo inay maaragtay resultsigii laga laga sugaayo aysan ay dhalinin ay daawadii meesha ku dhammaato ay ku burburto laakiin daawada successfulka ah markay ugu yartahay labaiyo toban sana ay qaadataa marka tallaalka maaragtay tallaalka naftiis wakti dheer uu qaadanaa laakiin hadda maadaama xaalad xun lagu jiro tallaalka waxaa laga yaabaa in la dedejiyo dhowr program oo tallaalaa socdo mid oo oxford ayaa socdo oo hadda dadka ay leeyihiin maaragtay aad buu u fiican yahay shirkad daawooyin oo astrazenica la dhaho ayaa hadda maaragtay dhowr milyan oo maarkino doses ka iibsatay oo iyadana la tijaabadii uu ku socdaa waxaa kaloo jira mataqaanaa moderna vaccine oo shirkad maraykana iyadna maaragtay platformka ay waddo oo maaragtay tallaalka uu rajo dheer rajo weyn muujiyey sidaas darteed marka waxaa waxaa cad in maaragtay la filayaa markay ugu dhowdaay ugu dhowdaay maaragtay november december in tallaal oo maaragtay suuqa lagu dadka loo fasixi doono tallaal la heli karo maaragtay in tallaal dadkii cudurkan la tallaalo maaragtay mahadsanid ambasador cali saciid fiqi ayuu ahaa oo u waramayay haaruun macruuf
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aynu ugu tala galnay munaasabadda ciidulfitriga barnaamijkan oo ku celis ah waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya caasho ibraahim aadan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale
kulantii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo laanta af soomaaliga ee v o a ay idinku tala gashay inay idinkula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga ee sannadkan laba kun iyo labaatan
ciidan oo ah mid aada uga duwan ciidihii hore maadaama dunida oo dhan uu kala xiray xanuunka covid n ayaanu barnaamijkan fursad u siinaynaa in qaar ka mida dhagaystayaasha ku sugan qaaradaha afrika ameerika iyo yurub oo iyagu waaye kala duwan ku ciidaya iyagoo barnaamijkan nala wadaagi doona duruufaha ay ku ciidayaan sidoo kale waxaa isna barnaamijka inoogu martiya fanaanka cabdiraxmaan xadante iyadoo aad ku dhagaysan doontaan qaar ka mida heesihiisa iyo weliba sheekooyin aada u xiiso badan oo uu fanaanku inala wadaagi doono waan ku dhowahay walaalkay shirwac ugu horreyba waxaan ku leenahay ciid mubaarak de dabcan waa la ciidayaa ciidan waa ciid maxaan ku idhahdaa ciidihii hore ka duwan bal ugu horreynba ciidan iyo weliba ka duwanaanshiyaheeda iyo waayaha lagu ciidaya haddaan ku weydiiyo wallaahi saaxiiba dee lagama sheekayn karo lagama sheekayn karo ciidan oo kale ciiddii hore inoo soo martay maaha cimrigeenu intuu jiro ma garan karo intaa inoo dhimana inuuna soo mari doono marka waa ciiddii u horreysay ee mataqaanaa guryaha lagu xidhan yahay guryaha lagu dhex ciidaya een dibad loo baxaynin een laysla farxaynin een laysbuuqanaynin een layshambalyeynaynin ma garanaysaa marka waa ciid ciidihii kale ka duwan ee la soo mari jiray marka waa ciid wallahina in badan laga sheekeyn doono in badan laga sheekeyn doono
in magac loo bixiyo staasha
magacaas heesan heesan laga tiriya wey heesan laga tiri karaa
aad iyo aad aad iyo aad kolleyba kolleyba soomaalida soomaalida meel ma fadhide magacyo badan way soo socdaane kale xulashadooda in lagu daalan ka baqaya beentaama beentaama beentaama
tahay xadantay waan soo dhaweynaynaa mar kale barnaamijkan ciidan ugu talagalnay adigoo meel jooga shirwac oo xaafad kale jooga anigoo xaafad kale jooga barnaamijkii qabanayna iyo soomaalida oo xaafado kala duwan naga dhegaysanaysa marka hal midoo inta badan soomaalida aada u midaysa oo ciidda ay kusoo xasuustaan inta badan waa marka heesaha ciidda qac laga siiyo taasaa horta hadda waxaa ugu horeeya dadka soomaalida ciidda fahansiin kara ama dareenkii ciidda abuuri karaba ka mid a marka mid ka mid a heesaha ciidda haddaan ku dhufana ka waran annagaaba koox isku e maanta anigaiyo adiga iyo sharwac
may waa siday tahay horta marka horeysa waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda muslimka meel kastay adduunka joogaan caam ahaan waxaan leeyahay kulli caam wantum bikhayr ciidda ciiddeedana waxaan leeyahay bashbashay barwaaqo dhammaan ilaahay mataqaanaa tutanka wanaagsan nagu simo haddii aan xasuustii hore dib ugu yar noqonno waxoogaa heesihii dee ciidda caanka ahaa ee la qaadi jiray waxaa ka mid ahaa allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiya isaga wabaale wayaatae maanta
si wanaagsan ciida si wanaagsan ciida waxaan leenahay adiguna cabdiraxmaan si wanaagsan u ciid baanu ku leenahay marna waaxid waxaan filayaa dhegeystayaasha inay si fiican u ciidi doonaan
degeystayaal waanu usoo noqon doonaa cabdiraxmaan xadanteeye ciid mubaarag kulla caam wa antum bikhayr ayaanu mar kale idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan sidaanu dhegeystayaal la wada soconno dadweynaha muslimiinta ah ayaa sanadkan ku ciidaya waaye ka duwan hanaankii ay sanadihii hore ugu dabaaldegi jireen maalmaha ciidda taas oo uu sabab u yahay xanuunka covid ee uu keeno coronavirus oo dunida dadkii oo dhanna kala irdheeyey islamarkaana qofba meel ku xiray bal haddaba intaanan u gelin dadweynaha aanu eegno hal abuurka waxay ka yidhaahdeen ciidda sanadkan iyo xaaladda xanuunkan islamarkaana aan idin kala baxno wariyaha v o e-da qadar maxamed cakulle oo isagu magaalada hargeysa kula kulmay abwaan maxamed xuseen oo loo yaqaano xikmaawi iyo abwaan siciid ibraahim dool oo ah laba hal abuur oo ku nool magaalada hargeysa iyagoo nala wadaagi doona waayaha ay ku ciidayaan iyo weliba suugaan golo kafuula oo ay maalintan ciidda iyo xaaladda xanuunkan ka curiyeen horta bal ciid mubaarak horta ciid mubaarak khadarow adiga iyo dhammaan maamulka fiyeloodaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa caafimaad qab beriga hore bashbash iyo barwaaqa la odhan jiray laakiin minka kaalinta ugu muhiimsan waa caafimaad qab allah inagu gaarsiiye aamiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo horta waad ciidow adigana waad labisantay laakiin waxaad xaggii dhaqankaabaad u badan tahay laakiin bal maskaxdaada kolley sawir baa ku jira dad badan oo dunidayna way naga sii daran yihiinba maxaad aragtay amaad la kulantay intaa karoona soconaya horta waxaa la moodaa dunidii markaad eegto sidii tusaaleahaan in xidigii berigii hore lagu noolaa inta laga guuray xidig kale in la degay iminka tusaaleahaan ninka dayax gacmeed ka soo degay in badan ku maqnaa markuu dunida yimaad wuxuu onayaa tolo meerihiin yaa laga guuray waayo sidii dayaxa loo socon jiray ayay dadkiiba u socdaanoo gamcaha iyo afkana waxbaa lagu gashan yahay sidii hawada saraa loo socdaa laysumana imanayo qofna qof dee uma soo dhowaanayo waxaan umaleeyaa horta dhib ka badan soomaalida dadka soomaalida haysu imanina dhib ka badaniba inaanay dhimashadunbaa ka weyn baan umalaynaya dee waxaa mahmaahahooda ka mid ah gacal isma cidhiidhiyo waasna waxdinamaas isu soo dhowaanshaha waxaa kaloo ka mid ah wuxuu kuonayaa qofkaasi salaantu iga qaadi waayo eegata haddaad qof gacanta u fidiso aad ka qaadi weydo waa cadaawadda ugu weyn xagga soomaaliyeed oo waxa loo yidhaha hebel salaantu iga qaadi waayo markaa isma arkayna baa la yidhahdaa waa dhaqankii soomaaliyeed marka horta isbeddel weyn buu xanuunkan corona virus adduunkii ku keenay in dee ni oo corona viruskani horta dee mushkiladiisa wax lagu qiyaasaba cida garan mayso waayo wuxuu gaadhay gaale iyo islaam muumin iyo munaafiq dunidii badxidan buu ka dhigay kilaabadii khamrigu waa xidhan yihin masaajidadii cibaadaduna waa xidhan yihin waa benad labadii dhanba shar iyo khayrba albaabadu u soo laabay markaa noloshii waxaad moodaa marxalad aan adduunka horeba weligeed uga dhicin in imika la galay waay adiga saaxiibka xigmaayo waxbaad maxaa ugu talagashaan ciida horta xigmaayo wuxuu yidhi baluu dhiib xigmaayo waxa weeye guray waa salaamayaa iyo v o e da iyo adduweynaha intay dhegeysanaysa oo dhan gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyn horta gurayow amuuruhu xanuunka indha waaweyni amuurahan socda waxaan oday ka sheekayna waa la yaab iminka markaa iminka maalota isu qaanmaraynaban idaacad iyaan mikrofoon ka maqlaynay ninka qaylinayuu le hayaay hayaay markaa imika hayaay maaha kale waaba hayuuy weeye uu dhaawamayo waa hayuuy waa ka waaweyn markii hore qofku markuu hindhiso waa loo ducayn jiray iminka qofkii loo ducaynay waa laga yaacayaa qof xanuunsanayaaba telefoon laga hadlay hebel hebel siduu yahay laysla soo eegayo qofkii oo qallabayaan loo tegayn waxaan waa inagumeedkii xanuunka inagumeedkii xanuunkuba iminku soo baxa waxaan oo kale mayno arag oday iyo islaan iyo inantoona kumuu sheekay cayayaan baa loo diray moogta cayayaankii baa la garan waayey markaa adduunyadii ugu dhammaystiray anigu uurkayga maan gelin gurayow hargeysu kaga ilmaysiin dee wixii waa kan alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye alamtarana soo dhaaf gurow eelkii shiinuhuye markaa waa la yaab iskii dambe waxaanse bal xanuunadii kalaytan u yeedhay macaankii dadka masaakiintaa ku kici jiray iyo dhiikarkii iyo wixii hoos u dhici jiray ayaan war meesha waaba xanuunadiiba ayaan la hadlay inkaaraha ku dhacdiyaga laftoodee war kulligiinba xanuunow inta aa kulantaan mar intaa kulantaan korone korona ma ku dhacdeen ha ka guura adduunkee baan idhi oo hargeysa iyuu ku nagaanay kulligiinba xanuunow mar intaa kulantaan korona maa ku dhacdeen ha ka guura adduunka hargeysa yuu ku nagaane haddana waxaan ku diri lahaano imika haddana inta aa kulantaan afrika maa ka rartaan oo bartii uu ku dhashay iyo hohaayo maa ku xidhaan
oo ku soo xidxidhaan ka guura adduunka
horta intaasi waa kaftan laakiin sida runtiiyo dadka anigu fariintan maanta u gudbin lahaa qadarow waxaan odhan lahaa kun jeer maqashay kaar caabuqlaha kofidka naytiini kana aragtay muuqaydiyaha koonka uu jaray kasuu fahantay inuu feeras daran yahay karoonuuye inta aanu kooraha ku silin kurbadiyo eelka adna aanad kiiska ula gelin kooxa ehelkaaya ee ka sheedataad nuugtay iyo hooyo kadabgoynin ama aad kambalin waalidkii koriyey ruuxdaada ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduy markay baladu kaynaansantahay joogta kadinkaaga haddii aanad keenada ku dhegin waa kud iyo caale cudurkani kadeed iyo dhib buu soo kordhiyey weyne kaalmiya dawiya looma helin kaabaha tallaale kelmadaha guddida caafimaadka horteg weeyaane ka gaashaamo waa iga dignin kaafka maansaduymaan dadkaan la hadlaya markaa
adigu koley xagga gawayada haa balaadna hadda inoo bilow waan raaciye markii hore dee waxaasla aniga yurub iyo meelu ku eegiyo nimankii day xaaji jiray baa la jirribaya dee maanta inta baa la yidhi waddankiibu soo galay markaa waxaan idhi eelka iyo xanuunkaa khalqigu ka ashtakoonayo ilaah iyo ninkii maxamed qire soo agmari maayo axaadiista nebigana ninkan ku adeedoonayni ee aan inkirin toobaddana oofajabin maayo ajasiisu ruuxaanu gelin iilka dhigi maayo annaguna allaan ka irkano nooba iman mayno baa waa markii hore waa markii hore iyagoo dhibtii aidiskii weli la eedaadsan oo aan iboolihii ognahay siduu u iimeeyey eel karoono lagu sheegay baa eebba soo diray udubadii adduunkana ka way ka anfariireen ilbaxnimadii reer yurubna way ka indhasaameen ameerikana siduu uu gala weynu aragnaaye umalkii xanuunkii khalqigu ka ashtakoonayey aradka ku noolayn iyo hadduu oosha soo galaye inta aanu umalku sidaa inagu sii faafin gurayoo amuuruhu xanuunka indha waaweyne iska jira karoonaha dadyow ha isilaawinaye baan idhi iska jira karoonaha dadyow ha isilaawinaye ninbaa waxaa la yidhi wuxuu yaqaanay khadarow wuxuu yaqaanay dawada maska geed laga siiyo markaba qofku kacayo dabeedna nin baa aynan maska qaniini dabeedna markaasuu dawadiisii odaygeynanta dhalay baa yidhi dibaqallooc baa ayna taqaninay sababtaa iska kacday maaha buuri maalin labaadii baa inaanu dhalay haddana maska qaniini kii buu yidhi keen geedkii wuxuu ku yidhi balowkaadi horta waynu hubsanaynaa inuu maski yahay iyo iyo inuu dibaqallooc yahay dee subaxdii markii ka agogtay dhintay buu yidhi hadduu mas yahay war ma waxaynu sugnaa hadduu mas yahayda waaba lagnoo sheegee haddaad dibaqollooc u malayso waa hergeb waa sidan aad tidhaahdo warkaa dhakhaatiirtaa ku dhammaysee dee ma waxaynu sugnaa uun hadduu mas yahay horta markaan waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciid caafimaad ha inooga dhigo waxaan odhan lahaa dadka iyo ehelada ciidaysa ee isbookhanaysa ee tegaysa wax lagu ciido caafimaad baa ugu qaalisan warbal horta ciidda caafimaadka markaynu sugno ciidda ubadka iyo tabooqashada iyo ta ehelka aynu ku xigsiinne hays ilaabina baan odhan lahaa waa halkaa ma garat aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamed cakule bal markana haddii aynu u kacno dhanka iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya oo iyada maalmihii lasoo dhaafayba ay saarnayd xaalad bando ah oo dowladda kenya kusoo rogtay haddaba wariyahayaga magaaladaasi nairobi intisaar saale xuseen ayaa iyaduna qaar ka mida dhegaystayaasha xaafadaasi ku dhaqan wax ka weydiisay qaabka ay sanadkan u ciidayaan iyo weliba sida ay u arkaan iyaga oo ku sugan xaalad bandooya bismillahi raxmaan raxiim wallaahi bishaan bilihii hore waxyaaba badan bay kaga duwan tahay khaasatan ciidan iyo ciidihii hore waxaa la odhan karaa farqi weyn baa u dhexeeya marka laga fiiriyo dhanka damaashaadkii iyo farxaddii iyo meelihii la isugu iman jiray meeshii lagu wada tukan jiray ee ummadda fara badan isugu iman jirtay ee lagu ducaysan jiray ee tahniyadda laisweydaarsan jiray la isugu hambaliyin jiray sanadkan waxaasoo dhan meesha way ka maqan yihiin qofku waa inuu gurigiisa iska joogo labadiisa ragcadood ku tukado xitaa dadku inta badan waxay labistaan marka ay xaflada iyo ay tegayaan ee maaragtay dadku soo baxayaan xitaa adeegashada iyo udiyaargarowga ciidan iyo kuwii hore isku mid ma ahan waxaa laga yaabaa qofku inuu khamiiskiisii iyo marihiisii hore un iska xidho kadibna uu maaragtay gurigiisa iskaga tukado waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku ciidaysa xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya waayaha ciidda ee qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradaha yurub iyo ameerika ayaanu iyaguna eegi doonaa hase ahaatee aanu mar kale dib ugu noqonno fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye oo barnaamijka martinoogu ah
de kolley maxaan ku idhaahdaa adiguna heesaad leedahay heesahaagii dee markay cabdiraxmaan xadantaya maqlaan dhegaystayaashu iyo weliba bulshadu waxay islamarkaa niyadda ku qabanayaan heesihii kala duwanaay alqabadadiisa hadda farxadda ugu horreyn ba heesta koowaad farxadda ciidda aawadeed aad dhegaystayaasha la wadaagayso ama aad maxaan ku idhahdaa usoo qabanaysaa maxay tahay kuwaagii
waxaan jeclahay farxadda ciidan u horreysay guryahan lagu wada xusayo innaga oo mataqaanaa barnaamijkan qabanayna iyo dadweynaha aynugu qabanaynaba heeska horreeyan usoo qabanay waxa weeyaan heeskii dhaxaad igu dhaadanayson dhabtaada ku siixanayay dhaxanta iga weejanayson si dhabaadii jeclay haddu xiisigii dhammaaday anaadha waxaa is yeelay dhaliishaana mutaystay
dhibane waa yeelkadiisa
waa malaha heesan aad u taqaanan u malaynaya shuruuc maraa waaxid waxa weeyaan waxaad igu dhaadanaysoon dhabtaada ku seexanayay dhaxantayga weheshanaysood si dhaba ii jeclay hadduu xiisihii dhammaaday dhaaw anaa dhaawacaa is yeelay dhibna waa yeelkadiisa dhaliisha anaa mutaysta dhibana waa yeelkadiisa
ciid mubaarakan ku leenahay adiga iyo soomaalida dhan meel kastoo inaga maqlayso barnaamijkan sidaan sheegnay wuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore ee ciidda ama ciidan gaar ahaan waa ciid soomaalida meel ay joogtaba uga duwan ciidihii hore ciid macnaheedu waxay ahayd oo dadku ay ciidda ku dareemi jireen in laysu soo baxo familiska isku yimaadaan la wada cayaaro la wada cunteeyo la wada kaaftamo wixii oo dhan hadda ma jiraan qolo walba meesheeday ku xiran tahay marka horta bal ciidan ciiddaasay sidaasay ciidihii kale uga duwan tahay marka dadku waxay u baahan yihiin sidaan isleeyahay maaweelo badan iyo in xaafadahooda lagu madadaaliyo marka heesahagan marba marba mid gacanta u taagaynaa daliisha anaa mutaysta waan maqallay marka heesahagan mid kale dalbaynaa
waxaa kaloo soo qaban doonaa heeska kale la dhahdo adiguna malyuunay mareerkoo beslaadiyo inacanad la moodiyey ambo waygu maran tahay mareegti jacaylkuye adiguna malyuune awada marayne maare ujeedada sare hangaagne
nasrankan
waasoo sheegay shirwaca shirwac shirwac shirwaca heesahan xilliyada dambe aad ula hayo weliba heesaha dhalinyarada malaha aniga heesihii gaboobaan ula hayaa saan umaleynaya
cashaaniga waxaad igu halaynaysaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe iyo kuwii dambeba dhe intaba intaba inta waxa wey waa igu halaynaysaa waxa wey waa igu imanaysaa marirku bislaadiyo ircadab la moodiye bowaygu maran tahay marirki jacaylkuye adiguna malyuune oyqaya wada marayne
ciiddii guryaha lagu qaadanayaa bannaanadii loo baxay lagu kala mashquulaya ma jirto haddaynu soo qabno sheekooyinkii dhinaca sheekooyinka u kacno
shirwacow hortana intaana sheekada u gelin ciidan waxyaalaha aan aad iyo aadka u misgarayna waxaa kamid a niyo cabaabar wax ladhahdaa laga cunaa naga xagaygan jabuuti iyo intan xeebta iyo dhulkan ma garanaysa markaasaa xaafadahaasaa xabaabur baa la wada kariya xaafaddan baad ka cunaysaa ta kalaa soo salaamaysaa xambaabur baa ka cunaysaa horta waxa u weyne baan mataqaanaa ciidan aan miskarayn doono xambaaburkaasa ka mid ah dhalinyarada dhalinya- dhalinyarada waxay dhihi jirta sheekadaas iga dabageey iga dabageeya xambaarka
sheekadaas cambaaburka cashay waxa weeyaan canjeeradii ama waa laxoox- laxooxdii markaad tidhaahdo oo maxaanku idhahdaa lagu daray eh, waxyaabo kala duwan oo midab loo sameeyey oo- oo oo xabaasuud yar lagu daray caano dhanaan baa lagu cunaa kadibna maxaanku idhahdaa caanaa dhanaan baad ku cunaysa la habeeyey waxaa lagu daray ha waxyaala kale geeda kale basal oo ah, oo la shiilo dib loo sii shiilo sheegooyinka yare kudalka ah imka dee dhalinyarta baa dadka dhex socdeen meelaha ka qabtay waxaa kamid ah laba dhalinyar ayaa wada sheekaysanayay markaasaa dee carabi labdiisa daanba way isdidaane way xanaa way kala xanaaqeen markaasay kala dudeen ma ogtahay dhowr cishaa telefoonada la kala xidhay marka dabcan dad isla degan maa qof walba guriga ugu kasoo toosaa telefoonada dhowr cisho la kala xidhay yaanti dambu ninka odagaa is adkaysan waayey gabadhiiba wacay markaasuu ka yidhi heblaayo walaalo de iska raalaha wixii dhacay in waanan mataqaana jacaylkuna halkan bu iga taagaya sida unbaa kuu jecelaay buu ka yerinaya markaasay ka tiri xagee joogtaa markaa markaasuu ka yidhi fadhigaan fadhiya markaas ka tiri jikada teg jikadu tega koob soo qaad bay ka tiri waan soo qaaday buu yidhi dhulka ku sii daaba ka tiri koob uu sii waan sii daayay buu yidhi siduu koobkaas u kala jababa qalbigayga u kala jabay bay ka tiri markaasuu ka yidhi markaasuu ka yidhi caag buu ahaa buu yidhi caag buu ahayo maba kala jebin buu yidhi markaasuu tirwari ama dhaqan xuntaa iga baxqadka
marka farsamuu sameeyo koobkiina uu soo qaaday dhulkana uu kusii daayey ballankii uu oofiyey koogu fuliye laakiin iyadu dee ha iyadu maadaamana la joogin iyadu koob caadi ma ka dhaqday koob caagaba meeshan bay soo dhigan marka waxay tiri koobkii khalaas uu kala jabay marka saasoo qalbigeygan uu kala jabay marka khalaas baad iga tahay waa runtaa laakiin caag baa wirda koobka maba kala jabin uu yahay
marka taa macnaheed waxa weeyaan qalbigaaga ma jabin buu yidhi caad iska dhig ma jabin waay ha intaas uga jira dabeeris qalbigaagii ma jabin marka okay baa tahay weeyaan marka dee iga qaad ma raaligelinta
laakiin haddaad fanaaniinta tihiin waa laydinku dashan jiray xadanta ayaa meel gaara ka tumaya iyo fanaaniin kale fanaaniinta koox koox bay u bixi jireen oo qoloba in bay maaweelin jirtay hadda maxaad samaynaysaan wallahi da waxaan umalaynaya maaweelo imika c o edaas wax ka horreyn ma jirto ciidkii dashanaysa sababto annaga baaban isku tegi karayn baa caasha cuuday oo mataqaana fanaan guriga kaa soo horjeeda fanaanka degan uma tegi karays ya marka fiooda ugu dhow ah in halkan laiska hambalyeeyo la iska salaamo anaa uga faa'iidaysanayana waxaan salaamaya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogaan waan salaamaya gaar ahaan kuwa guriga kaa soo horjeeda degan
waynu ku soo noqon doonnaa fanaanka cabdiraxmaan xadanta iyo dhegaystayaal barnaamijka ayaynugula sugnaan doonaaye markanna haddii aynu ka war doonno dhinacan iyo weliba dalkan maraykanka iyo weliba qaar ka mida magaalooyinka ku yaala qaaradda yurub oo iyagana dadka soomaalidii hayay ciidayaan iyadoo weli ay taagan tahay cabsida laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban ee u keena coronavirus bal haddaba aynu ku horrayno dhankan iyo maraykanka iyo waayuhu siduu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa isdaahir salaad jaamac oo loo yaqaan sabaax waxaan joogaa statetka minnesota gaar ahaan fairbol waxaan salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel kastooy adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday macaan faadmo faarax maxamuud iyo aabahay salaad jaamac dhammaan walaalahay warda haweeya luul axmed cali qaali iyo intii maqalkayga iyo muuqayga taqaana waxaan leeyahay ciid mubaarak haddii aan ka sheekeeyo ciidda sanadkan way ka duwan tahay ciidihii intaan adduunka joogay oo dhan way ka duwan tahay waayo waa ciid laysku xareeyay guryihii oo cudurka coronavirus adduunka qabsaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caashi cuud aad baan kuu salaamaya walaalo ciid wanaagsan dhammaan ummadda islaamka ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee afkaygana ku hadla ciid wanaagsan laacanta bakhayr ilaahay ciidan ciideeda nabadii baraaray bashbash allah nagu wada gaarsiiye meel walboon joogna allah nagu ammaansado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa diraa xasan waxaan joogaa maraykanka minnesota waxaan halkan ka salaamayaa bahda v o-da iyo daadihiyaasha dhammaantood ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan ciiddu ciiddii hore waa nooga duwan tahay wax badan baa u dhexeeya cudurkaas ilaahay ummadda dhan u wada keenay oo koronaviruska waana wada hayaa oo meel walba saabeeyey guryahan ku jirnaa guriga dhexdiisaa lagu ciidayaa bannaankii ma leh meelihii ilmaha la gaarsiin jiray iyo ilmaha la geyn jiray ma lahan marka waxa weye ciiddahan wax badan baa ciiddii hore nooga duwan diferenti weyn baa noo dhexeeya ilaahay caafimaad baan ka baryaynaa dhammaan dadka dhan waa salaamaynaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan baan leenahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka maraykanka ku ciidaya sanadkan oo ka hadlaya kala duwanaanshiyaha ciidan iyo ciidahoodii hore ee dalkan dalka talyaaniga waxa uu ka mid yahay meelaha uu xanuunka coronavirus sida weyn u saameeyey xirnaanshiyihii dalkaasi ayaa la yaro khafiifiyey toddobaadkii hore hase ahaatee dadka soomaalida ah ee ku ciidaya sanadkan ayaa aad u taxadaraya qaar ka mid ah oo ka hadlay siday u ciidayaan waa kuwan
annagu waxaan joognaa anu waxaan joogaa talyaaniga hadda sidaad ogtiinba talyaaniga waxaway coronavirus baa si xun ugu dhacay marka anagu koley gurigeenan ku ciidaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel bay joogtaba ciid mubaarag ilaahay ina xifdiyo ilaahay in ka badbaadiyo cudurkan meel walbaad joogtaanba ciidaanayto ummadda insaankana ilaahay ka qaada dhibaatada haysata oo maanta waxa cudurkan alla kusoo furay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba magacaygu waa farxaan daahir waxaan kasoo hadlayaa magaalada rooma ee dalkan talyaaniga oo intii muddo ah aan joogay run ahaantii markaan ka hadlo sidii horey aan ugu iidi jiray iyo sida hadda macnaha ay tahay yaa laba kala duwan weeye sidii waagii horeeto waxaan u iidi jirnay dee markaan bishaan barakeysan ee rabadaanka aan soo soono soddonka cisho si farxad leh oo macnaha meelaha baagaga ama meelaha masaajidyada ah laakiin annaga hadda halkan soddonkii beriba waxaan ku soonnay guriga laakiin ilaa hadda meel aan xataa aan maaragtay ciiddaa noo qorshaysan oo aan dhihi karna halkaasaan aadaynaa ma jirto asalaamu calaykum b o eeda waa idin salaamahaya ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogteen waxaan idinku salaamahaya salaamta muslimka baan idinku salaamahayaa ciid wanaagsan walaalayaal sidii aan u iidi jirnay haddee duruuftii waqtigaan noo ogolayn laakiin waxaan ku iidaynaa guryahayaga oon ku soonnay baanu ku iidaynaa dee ciid wanaagsan mar kale ayaan dhammaantiinba ciid wacana wanaagsan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba markana haddii aynu eegno waddankay swiden oo isagu ka duwan waddamada kale dunida islamarkaana ka mida waddamo fara ku tirisa oo iyagu dadkooga aan bandoo ku soo rogin hase yeeshee bixiye talooyin la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadweynuhu kaga gaashaamarayaan hase yeeshee soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa la tilmaamaa inuu xanuunka covid sagaal iyo toban uu si daran u aafeeyey islamarkaana uu dadweyne kala duwan oo bulshadaasi soomaalida ah ku dhacay bal haddaba aan soo dhoweyno axmed kaboole oo isagoo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada caasimadda waddankaasi oo ah ee stockholm islamarkaana ka hadlaya sida ay soomaalidu iyagoo xaaladan ku sugan ay u ciidayaan inkastoo cudurka faafistiisu aysan yaraanin oo ay guud ahaan dalka swedena kusii faaftay in magaalada stockholm qeybta dadka soomaalidu degan yihiin uu yaro ka khafiifay hadda ramadaankii lagu jiray runtii ma jirinin sida caadada ahayd taraawiixda la tukan jiray oo waxaan kala sinayn dunida inteeda kale ayaan kala sinayn sidoo kale maadaama sweden ay xoogaa ka khafiifsan tahay oo ay meelaha qaar furan yihiin isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ay markii local ahaan ay tahay xoogaa waxaad moodaa in dadkii banaanka usoo baxeen waxaana lala ogolyahay ilaa konton qof in banaanka la isugu yimaado ama maqaayadaha la isugu yimaado waxaan rajayneynaa dadka soomaalida in ay ka faa'iidi doonaan runtii ay familada iyo la cidi doonaan ayna dhegaysan doonaan maaragtay ay dhegaysan doonaan recommendationka ama ama tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay tilmaamtay oo ah in la kala fogaado ayadoo wakhti la wada qaadanayo marka arintaasna aad ayaan kamusuuli ahaan ayaan u adkaynaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana watacaala cudurkan ha naga qaado ciid mubaarak hadantaye heesahaaga waa koleyba dhalinyaradu aad bay ula hayaan marka marka koley dhammaantood barnaamijkan kuma soo wada koobi karno marka bal mid aad is leedahay way mudan tahay maanta oo guryaha lagu jiro guryaha lagu ciidaayo in dhegaystayaasha v o eda dhegaysanaya barnaamijkan ciidana si gaara u dhegaysanaya in guryahooda ay ku dhegaystaan waka waxaan usoo qabanaynaa dad bayaan dad bayaan isu diidin laba dooqu israacashay kalgacayl isku doonay yahudeeqa wanaagja
iyagoo isku duuban iyagoo isku duuban allahyaay halkay u dhimatay baad ilowday
yadaneeya jacaylka teedayaanu daraanin isnatiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban dugtirtay dhayaani tadabiya isugu hooyo ducadaan kala raagin
neefkuba halku u dhinto
cabdiraxmaan cakulaan de ciid wanaagsan si wanaagsan u ciid farxad ku ciid aniga caashaya dhammaan v o n waxaan ku leenahay dee ciid mubaarak maasha allah mar labaad iyo mar saddexaad aniguna waxaan leeyahay ciid mubaarak v o eda dhammaan shaqaalaha ood labadiinu u horreysiin aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ay v o eeda ugu talagashay inay dhegaystayaasheeda daafaha caalamka jooga ay kula damaashaado munaasabadda ciidulfitriga awgeed mahadsanideen caasha cuud iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi munaasabadda ciidulfitriga
haatanna muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax saakay ka dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste miino ayaa subaxnimadii hore saakay lala eegtay gaari uu la socday kusimaha taliyaha hogaanka caafimaadka booliska ahna madaxa xarunta barbaarinta caruurta agoonta jenaraal cali xirsi bare cali gaab qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa gaariga taliyaha lala eegtay xilli uu marayay wadada afisooni ee degmada waaberi taliya caligaab ayaa ka badbaaday qaraxa hase ahaatee waxaa halkaasi ku dhaawacmay laba qof oo rayida oo ka agdhowaa goobta sida ilawareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen idaacadda v o a ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waana markii labaad oo muddo toddobaad gudihiisa magaalada muqdisho qarax lagula eegto kusimaha taliyaha hogaanka caafimaadka booliska taasoo ku aadanayd arbacadii aynu ka soo gudubnay iyadoo qaraxaasina uu ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan ilaaladiisa halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
idaacadda galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa inay kulanti dambe ciid mubaarak
معزوم